bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka duhur qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
faahfaahin ka soo baxaysa darawal gaari oo lagu dilay magaalada muqdisho iyo askarigii dilay oo la qabtay safiirka dowladda soomaaliya ee dalka turkiga oo iska csilay xilkii safiirnimo uu hayay dowladda soomaaliya khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay qarax lala egtay ciidamo kenyaana oo ku sugnaa gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dowladda itoobiya oo mar kale si adag u difaacday isafgaradka ay la gashay somalilan ee ku aadan arrinta badda
mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo kormeeray deegaanka shabeelow oo ka mida difaacyadii ugu dambeeyey uguna adkaa ee al-shabaab soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris waxaad hesheen dulmarka wararkeena duhurnimo haatanna warkii oo dhan
haddii aan ku bilowbo faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya darawal gaari oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho iyo askarigii dilka geystay oo gacanta lagu dhigay cali aadan axmed ayaa warkan dhamaystiray
askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ayaa barqanimadii maanta oo sabti ah ku dilay darawal markaasi mooto bajaaj meel u dhow shaleemo nasri ee degmada hodan magaalada muqdisho dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay markaasi kusoo warameen in askarida uu ku sugnaa bar ciidan oo shaleemo nasri ku taala oo toogasho markaasi uu ku dilay darawal gaari oo watay mid ka mid a gaadiidka dadweynaha ay raacaan ee hoomeyda askarigan falka geystay oo marka hore isku dayay inuu goobta ka baxsado ayaa durbadii waxaa gacanta ku dhigay ciidamada kale oo ka mid ahaa kuwa amniga oo aagga ka agdhowaa waxaana wararku ay sheegayaan in la xiray gacanta markaasi askarigii gacanku dhiiglaha ee dila darawalkaasi magaalada muqdisho ayaa waxaa dhowr jeer sidaan oo kale askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay si bareera ugu dileen darawalo mooto bajaaj iyo kuwo kale oo kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee b l-ka
safiirkii soomaaliya ee dalka turkiga ayaa iscasilay iyadoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan iscasilaadiisa safiirkii dowladda federaalk ee soomaaliya u fadhiyey dalka turkiga ayaa lagu soo waramayaa in uu iska casilay xilkaas iyadoo aan la ogeyn sababta dhabta ah ee ka dambeysay inuu markaasi xilkaasi iska casilo ambastoorka ayaa la sheegay inuu markaasi uu u gudbiyey warqadda iscasilaadiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud laakiin lama oga in dhab ahaan laga aqbalay iyo in kale iscasilaadiisa ayaa waxa uu safiirkii dowladda federaalk soomaaliya u fadhiyey magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga ambasador jaamac cabdulaahi maxamed ceydiid uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii safiirnimo ee uu soomaaliya u hayay qoraal uu soo saaray jaamac ceydiid ayuu waxa uga hadlay sababta keentay inuu xilka iska casilo wuxuuna safiirkii soomaaliya ee dalka turkigu uu sheegay inuu u tartamayo xilka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland jaamac cabdulaahi ceydiid ayaa shantii sane ee lasoo dhaafay safiir dowladda soomaaliya u fadhiya dalka turkiga ahaa waxaana uu u mahad celiyey madaxweyne xasan sheekh iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda
khasaare ayaa waxa uu ka dhashay qarax lala eegtay ciidamo kenyaan ah qarax miina nuuca dhulka lagu aasa ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay lala beegsaday kolonyo gaadiid oo ay wateen ciidamada kenya xilli ay marayeen meelo ka mid a dhulka xadka soomaaliya iyo dowladda kenya qaraxa ayaa qabsaday mid ka mid a gaadiidka ciidamada kenya xilli ay marayeen inta u dhexeysa deegaanada koomoole iyo kamboni waxaana la sheegay in qaraxa kadib ciidamada kenya ay rasaas fara badan fureen goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay inay maqlayeen jugta qaraxa balse aysan xaqiijin karin khasaaraha guud ee ka dhashay hase yeeshee war ka soo baxay al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxaasi ay ku dileen toddoba ka mid a ciidamada dalka kenya kolonyada ciidamada kenya ee qaraxa lala beegsaday ayaa ka yimid dhinaca deegaanka koomoole waxayna kusii jeedeen deegaanka kamboni balse qaraxa kadib ay dib ugu laabteen deegaankii ay ka yimaadeen ee koomoole saraakiisha ciidamada dalka kenya ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ayaa weli ka hadlin qaraxa waxaana uu ku soo aadayaa xili maalmihii lasoo dhaafay ay al-shabaab kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dagaalamayaasha al-shabaab ayaana badi waxay halkaasi ka fuliyeen weeraro jidgal ah qaraxyo iyo weerar kale oo toos ah oo ay ka fulinayaan gudaha dalka kenya waxayna inta badan la beegsadaan ciidamo kenyaan ah oo ku sugan gudaha dalkaasi kuwaas oo ay doonayaan in ay nafta dhaafiyaan
wararka laga helayo difaacyada hore ee galmudug waxa ay sheegayaan in mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ay kormeereen deegaanka shabeelow oo ka mid ahaa difaacyadii ugu adkaa uguna dambeeyey ee al-shabaab ee lagala wareego wariyaha waliid macalin xasan ayaa soo
waa inaad in badan maqashay dhagahagana kuma cusba balse mataqaanid halka uu ku yaalayo deegaanada hoos ayaa gey doonaa deegaanka shabeelow oo hoos yimaa degmada bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug dhanka barina kaga beegan in ka badan afartan kilomitir waxuu ka mid ahay meelihii al-shabaab ay ku lahaayeen dhufaysyada ugu adag balse ugu dambeyntii laga saaray deegaanka shabeelow waxaa ka dhacay dagaalo kala duwan oo u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo daraawiishta galmudug isgarabsanaya iyo al-shabaab oo dhinaca balse ugu dambeyntii waxaa si awooda looga saaray ururka al-shabaab oo deegaankaasi muddo sanadaha ka talinayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi xirsi maxamed xagay gudoomiyaha degmada bacadweyne axmed daahir iyo mas-uuliyiin ay hogaaminayaan deegaankaasi gaaray waxayna kormeero kala duwan ku sameeyeen dhibaatooyinkii deegaanka kasoo gaaray dagaaladii isxixigay ee deegaankaasi ka dhacay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada oo ugu horreyntii warbaahinta la hadla ayaa sheegay in deegaanka shabeelow uu ka mid yahay dhufaysidii ugu adkaaya al-shabaab haddana ay ka saareen walal ilaahay baa mahad iskale subxaana watacaala uuna makaniyey deegaanka shabeelow oo in badan khawaariju haysatay lagu soo dhiirrado cadow laguu jabay luu tegey kaalintiisa qof kasta ha ka qaato meeshaan shabeelow muddo saddex sana ay dul fadhiyeen nacawdaa martay waa ujeedaan dadka shacabka ahaa ee dhibaataysnaa ee dhibku haystay ilahay baa dhibka ka dulqaaday annaguna waxaan diyaar markasta u nahay inaan dadka masaakiinta ee haystaan ee ay duldegeen inaan ka dulqaadno nafteenna iyo dhidhi aan u hurnay meel kastoo ay galaanna waa uga daba tegayna haddii ala yidhaahdo maantay howlgalkaani waa waa soo u bilowday waxaan rabaa halkaan inaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya qoorqoor inaan uga mahad celiyo howlgallada sida ay dabajoogga uga qayb qaadanayaan oo ciidanka u garab taagan yihiin waxaa mahadle allah weyne subxaana wa tacaala noo suurto geliyey inaan ka saarno deegaanada ay haysteen nimankii nabaddiidka ahaa ee al-shabaab ama ugus midii loo yaqaanaba waxaa weeye maanta meeshaan aan ka soo hadlayno waa deegaanka shabeellow oo sannadyadii lasoo dhaafay difaacyadii ugu adkaa ahaa oo ay kula dagaalameen dadka deegaanku markii dambena dadka deegaanka iyo dowladda isgarabsanaya ay ka saareen nimankii way carareen wayna jabeen waxaan baaq u dirayaa hay-adaha kala duwan oo ay qusayso deegaamada laga xoreeyey cadowga khawaarijta arxanka daran sida wasaaradda arrimaha gudaha sida wasaaradda caafimaadka sida wasaaradda waxbarashada oo ay xilku ka saaran yahay oo dadkii ay u dhaarteen u yahay dadkan inay ka soo gaaraan oo ay yimaadaan maanta waa xor shabeellow in badan baad dhegaysateen shabeellow oo ah refays area dagaal ka socdo maantay shabeellow waa xor annagaa idin leh gudoomiyaha degmada bacadweyne axmed daahir oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay in deegaanka shabeelow burbur xooggan ka soo gaaray dagaaladaasi marka waxaan aad ugu mahad celinaynaa sida dhiiranaanta leh oo ciidamadu ay nimankaas uga saareen deegaamadan aadka u ballaaran waxaana leenahay waa idin garab taagannaha haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ugu baaqaynaa inta kale oo dadka deegaanka deggan waxaan leenahay ciidamada soo garab istaaga nimankaas gabolkoodu wuu dhacay dowladda soomaaliya waxaan aad uga mahad celinaa iyadana madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida uu shabaab ugu dhiiraday in lala diriro cabdullaahi xirsi maxamed xagi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug ayaa dhankiisa maamulka galmudug iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalkaba ka codsaday in deegaankan gargaaro kala duwan lasoo gaarsiiyo sidoo kalena dib loogu dhiso dadka shacabka ee guryuhu ka dumeen soo booqo dadka deegaanka waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo noqdaan deegaankooda si buuxda ugu soo noqdaan waa xor nimankii waa laga xoreeyey waa la baaxsanaya lagana hari maayo sidaa darteed ha ku soo noqdaan deegaanadooda guryaha laga dumiyey baraagaha laga dumiyey ceelka laga dumiyoon haddana aan tegi doonno insha allah guryaha hantida gaarka loo leeyahay dhammaan in dawladdu u dhisi doonto arrintaasna waa ballanqaad dawladdu ay samaysay oo laga caawin doono dadkaas eh, burburka soo gaaray iyo dhibaatada soo gaartay ciidamadana waxaan leenahay hambalyo hamba wulid macal xasan raadiyahay telefishinka dalsan dhuusmareeb
guud ahaan wararkeennii ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa kulanti dambe dhe- dhegeystayaal nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel